aad baad umahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir dagaalka iyo dirarta u dhexaysa maamulka yuhuudda iyo dowladda shiicada iiraan ayaa galay maalinkii afaraad waxaana labada dhinacay weli isdhaafsanayaan duqaymo xoogan oo ka awood badan kuwii hore kuwaasoo dhalinaya khasaare isugu jira dhimisho dhaawac iyo burbur ee aada u baaxad weyn haddii aanu ka hadalno wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira duqaymaha ay iiraan ka fudhisay gudaha deegaanada filistiin ee ku jira gumaysiga yuhuudda waxaa lagu soo waramayaa in duqaymo xoogan ay ka dhaceen magaalooyin kala duwan oo ka tirsan filistiin haddii ay ahaan lahayd tal abiib oo ah caasimada maamulka yuhuudda iyo xayfa iyo deegaano kale oo ka tirsan dhulka filistiin duqaymahan ayaana dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale dad ku hoos jira burburka dhismayaasha warbaahinta maamulka yuhuudda waxay qiranayaan in ugu yaraan afar ruux oo yuhuuda ay geeriyoodeen halka tobannaan kalena ay ku dhaawacmeen duqaymaha xoogan ee dowladda shiicada ee iiraan ka fulinayso ee gudaha deegaanada filistiin duqaymahan waxay si gaara uga dhaceen talaabiib iyo xayfa waxaana marka laga soo tago afarta dhimashada ah lasoo tabinayaa in dhaawaca uu ka badan yahay boqol iyo toban qof kuwaasoo qaarkood ay xaaladooda caafimaad aada u liidato waxaa intaa dheer in duqaymahan ay dhaliyeen burburkii ugu baaxadda weynaa ama aada uga daran burburkii labadii maalmood ee lasoo dhaafay jiray taasna waxaa ugu wacan iyadoo iiraan ay adeegsanayso awood baaxad leh oo xagga qaraxyada ah xukuumadda tahraan ayaana ku tilmaamtay wararkii ugu dambeeyey ay ka fulisay deegaanada filistiin ee ku hoos jira gumaysiga yuhuudda inuu ahaa kii ugu awood badnaa uguna burburinta badnaa sida ay hadalka u dhigtay marka waxaa muuqanaysa in xaaladdu ay marba marka kasii dambeysa faraha kasii baxayso labada dhinac waa yuhuudda iyo dowladda iiraane ay u diyaar garoobayaan dagaal sii daba dheeraada dhanka yuhuudda waxay sii baahiyeen duqaymaha xooggan ay ka fulinayaan gudaha wadanka iiraan iyagoona gaaray deegaano aanay horay ee duqaymo u martigelin ee maalmihii lasoo dhaafay meelihii ugu dambeeyey ay duqaymuhu ka dhaceen waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha ee magaalada mashhad oo dhaca ee waqooyi bari wadanka iiraan waxaana war ka soo baxay ciidanka yuhuudda lagu sheegay inay halkaas ku beegsadeen xarumo ay leedahay wasaaradda difaaca ee dowladda iiraan iyo sidoo kale xarumo lagu hormariyo ee hubka nukliyeerka iyo sidoo kale goobo lagu kaydiyo shidaalka haashim cabdinaasir arrinta xusida mudan marka laga hadlayo duqaymaha iiraan ay ka fulinayso gudaha filistiin waxay tahay in markan duqaymuhu ay yihiin kuwa xitaa u gudbaya dhulka hoostiisa si gaar ah malaaji'da iyo goobaha gantaalada laga galo ee yuhuudda horey usii diyaarsadeen marka xadad ama dhacdo ee halis badan sida warbaahinta maamulka yuhuudda ay tilmaameen ayaa laga soo tabinayaa inuu ka dhacay gudaha qol ee dhulka hoostiisa laga qoday oo loogu talagalay in gantaalada looga dhunto waxay u muuqataa in gantaalka uu gudaha u galay inkastoo aan si rasmiya loo sheegin khasaaraha haddana waxaa lasoo tabinayaa in duqayntan ka dhacday deegaan lagu magacaabo beytaxtakfa oo dhaca bartamaha deegaanada yahuudda xooga ka haystaan uu dhaliyey burburka xaafadii dhulka hoostiisa ka qodnayd ee loogu talagalay in dadka yuhuudda ah ay ku dhuntaan waxaa xusid mudan in dadka yuhuudda dhexdooda uu khilaaf soo kala dhexgalay maadaama ay yaryihiin guryaha dhulka hoostiisa ka diyaarsan ee looga dhuuman karo ee gantaalada ayaa waxay taasi dhalisay ixtikaag iyo khilaafaad soo kala dhexgala ee bulshada yuhuudda ah qof waliba wuxuu doonayaa in goobta gantaalada looga dhunto ee dhulka hoostiisa ka qodan ama khandaqiisa uu isaga keligii gabaad u noqdo warbaahinta maamulka yuhuudda ayaana arrinkan si rasmia uga hadashay iyadoona tilmaamtay in loo baahan yahay in la helo goobo ku filan ee dadka yuhuudda ah oo ay gantaalada iiraan soo tuurayso kaga gamban karaan siyaasiyan marka loo hadlo haashim cabdinaasir iiraan dhankeeda waxay tilmaamtay inaanay wax wada hadal ah geli doonin ilaa ay dhammaato jawaabta ay ka bixinayso ama ay u qorshaysay inay ka bixiso weerarkii cusle ee laga fuliyay dalkeeda welina ku socda tani ayaana muujinaysa in xukuumadda tahraan markan ay si ka duwan sidii hore u gashay dagaalka ka dhankaha yuhuudda maadaama hogaamiyaasheedii waaweynaa iyo saraakiisheedii rugcdaayaasha ahaa ay ku baxeen gacanta yuhuudda marka lama oga halka ay ku biyo shuban doonto waxaana socda iskudayo ballaaran oo maraykanku gadaal ka riixayo oo lagu doonayo in qadiyadda lagu dejiyo miiska wadahadaladana la isugu yimaado laakiin ma muuqato wax ifafaala ah oo muujinaya guul laga gaari karo arrinkaasi hadba waxay kusoo kordha qadiyadan wararka iyo barnaamijyada ayaan dhegeystayaasheena kula wadaagi doonaa insha allah